barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban herarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa jimco kow iyo tobanka bisha ogost sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyadana maanta waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwax iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aannu maanta ku eegayno isbeddelka ku yimi dhaqanka soomaalida iyo sidii waayadii hore ay bulshadu u dhaqmi jirtay dadkii hore labada qof markay isdooranayaan waxay isku dooran jireen sifooyin waa la ishaybin jiray ninku wuxuu haybin jiray gabar magac leh sharaf leh hooyo leh buu haybin jiray raggii hore waxay ohan jireen gabadh lama guursada hooyadeedaa la guursadaa bikows macnuhu muxuu yahay naagtu shandhalka hooyadeeday noqotaa marka hooyada fiican gabadhay dhashaa kulliyad fiican bay ka soo baxday oo hooyo gabarh fiican bay ahaan jirtay
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
war goor dhoweyd naga soo gaadhay magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee u dhow dekadda magaalada muqdisho qaraxan ayaa loo malaynayaa ismidaameen waxaana la sheegay in qofku isu qarxiyey afaafka hore masaajid ku yaalla gudaha xabsiga dhexe masaajidka ayaa la sheegay inay ku tukadaan saraakiisha xabsiga kuwa maxkamadaha iyo shaqaalaha wararka aanu ka helayna dad goobjoogayaal ah waxa ay sheegayaan in uu khasaare jiro
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa waxa uu shalay sii adkeeyey mowqifkiisa uu kaga dhan yahay kuuriyada waqooyi wuxuuna sheegay in haddii dalkaasi dagaal uu bilowbo in uu la kulmi doono waxaanu marnaba malaysan inay suurtagal tahay madaxweyne trump ayaa hore waxaa ugu goodiyey taliska shuciga ee cidla joogga ah inuu dab iyo caro la kulmi doono goodintan cusub ee madaxweyne trump ayaa waxay imaanaysaa saacado kadib markii kuuriyada waqooyi ay sheegtay inay dhammaystirayso qorshe ay doonayso inay gantaallo kula weerarto jasiiradda guam oo ka tirsan dhulweynaha maraykanka
mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin baynu idin leenahay duhur wacaano wanaagsan waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimco aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa toddobaadkana barnaamijka magaalada nairobi noogu soo diyaariya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jamco ah hadaha oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkana waxa uu idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana marti iigu ah injineer cabdifataax cabdulaahi muuse oo ah qoraas soomaaliyeed oo wax ka qoray arimaha bulshada waxaana sidoo kale arimaha uu wax ka qoray kamida arimaha dhaqanka marka hore kusoo dhawow injineer cabdifataax waa dhowahay qadar waayahay marka aan ka hadlayno dhaqanka soomaalida oo kale maxaa nooga sheegi kartaa dhaqankii soomaalida iyo hadda sida dhaqanka uu yahay bal haddii aad dul marto
kolley ummad kastaaba waxay leedahay dhaqan dhaqankeedaasoo ku salaysan qaabka ay u nool yihiin iyo bidaayada iyo dhulka ay ku nool yihiin ay inta badan ay ku salaysan yahay dhaqanka ummad kasta ay leedahay iyo diintooda marka la soo qaado ummad ummadaha adduunka ku nooli waxay u qaybsamaan qayb u badan dhinaca miyiga iyo qayb beera beeraley iyo magaalo u badan dadkeenna soomaalida marka laga hadlayo dee dadkii horeto waxay ahaayeen majuraadkooda ama suu badan yahayba boqolkiiba sagaashan an abof waxay ahaayeen wixii ka badanba sagaashan iyo shan miyi bay ku noolaayeen miyiga lagu noolaana waxay ahaayeen xoolodhaqato marba meel u guura waxayna lahaayeen dhaqan soo jireena oo ay iyagu samaysteen materiaalka isticmaalaanna wuxuu ku salaysnaa wax ay gacantooda ku samaysteen waxay meelka keensadaan ma ahayn marka dee kolley wixii uu lahaa iyo systemkuu lahaa iyo qaabkii loo noolaa waxay ahaayeen qaab wakhtiga xilliga la wacyiya laguna ammaani karo welina raadkiisii wax kasii joogaan inkastoo uu sii tirtirmayo oo sii baaba'ayo oo dee wax yari kasii dabalu leeyihiin wax badana bedeleen marka dee caynkaasu ahaa guud ahaan
cajiftax maxaa sababay in sida hadda aad sheegtay dhaqankii uu sii tirtirmaayo sii baaba'ayo maxaa sababaya
waxaa sababaya arimo badan baa jira oo sababi kara shaygu inuu meesha ka baxo marka hore dadkii miyiga ku noolaa waxaa bedelay inay magaalooyinka yimaadaan oo magaalooyin badan dhul badan oo baadiye ahaa magaalo laga asaaso ama halkii dhowr kilomitr markaa dhaaftaba aad tuula ku arkeyso taasna ay fududaysay in ay dhaqamo kale soo galaan midda kale waxaa kaloo kusoo kordhay technolojiyada hadda adduunka kusoo kordhay oo casriga ah ayaa wax badan fududaysay oo dhaqamo kale dadku ay kaga daydaan dayarta ah si isbedelkoodii dhaqankoodii uga guuraanna loogu talagalay inta badan sababuhu waa iska badan yihiin waa sii baahaya mar walba oo dhaqamo kale iyo sistamyo kale oo friya soo dhexgalaya oo aan laga celin karayn cidina ka horjoogsan karin caqabad iyo system horjoogsadaan aanu jirin waqti dhowna lagaba yaabo xitaa wax safkartaaba inay jirinoo luqado kala duwan lagu kala hadlo waayahay haddii aad isbarbardhig ku samayso ku dhaqanka dhaqankii soomaalida ee dhallinyaradii xilligii adigu aad dhallinyarada ahayd iyo dhallinyarada haatan jirta maxaa farqiga udhexeeya differency weyn baa udhexeeya laakiin waxaan kusoo koobaynaa de waxaad arkaysaa inay aad u kala fog yihiin oo dadkii horeeto wax xad celiya bay lahaayeen oo limida oo ayan dhaafi karin anigu xilliga aanu noolayn oo dhallinyarada ahayn wakhtigaasna waxaad dareemi kartaa dadku siduu u noolaa iyo qaabkii loo noolaaba inay ka bedelan yihiin kan haatana teknolojiyada tan iyo waxa kan iyo filimada tan iyo shaashada lagu sito sacabada lagu wato adduunka kama jirin dadku waxay ahaayeen wax uun life ay hortooda u yimaada oo soconayo nool oo caadiya maahan inayan wax ay fiideo ka daawadaanba uu iska yaraa markaasna uu taasu ay sababtay inuu dhaqankoodii horeeto raad kusii lahaado oo wax badan kaga bedelnaado kan dhaqankii horeetana dee kolley wuxuu ahaa dhaqan adagoo diinteenna ku salaysan qaabkaynu u noolnahayna ku salaysan dadkana xira oo xaniba oo qofka u leeyahay xuduud ninka iyo naagta xad u dhexeeyo wiilka iyo gabadha xad u dhexeeyo qofka weyn iyo qofka yar xuduud u dhexayso kan aqoonta leh iyo kan aqoonta lahayna xad u dhexeeyo isku tixgeliyaan qof walbana aqoontiisa lagu tixgeliyo laakiin hadda waxaa taagan dee kolley waad aragtaan oo jaantaa rogoodna waliba inuu yiraahdo aniga waa madax bannaanahay saan doonaan yeeli karaa freedom baan ku jiraa keeraan samayn karaa dee waad dareemi kartaa wax hadda laga sheekayn karo maaha waa wax u baahan in time la siiyo oo wacyigelin badan lagu sameeyo oo dowlad ay hesho low iyo sharci qofka celiyaana la helo qofkuna uu yeesho meel soo celisa ama diini celiso ama maadi celiyo ama dhaqan kaleeto oo la samaystay uu celiyo qofka haddaan waxbaba celin waa dhibaato awaduun waayahay dhanka iskaarsiinta oo kale marka laga hadlayo dhallinyaradii hore iskaarsiin ma isticmaali jireen ma adeegsan jireen sidee ayay ahaan jirtay haddii ay adeegsan jireen wallaahi fariimaha marka laysu diraayo dee kolley ma jirin waxa kan hadda jira waxaa laysu qori jiray warqado ama fariin baa qof la fari jiray ama warqad baa inta loo dhiibo qof loo gudbin jiray oo sidaa loogu tegi jiray waqti qaadan jirtay waqtiyadii dambe tana taarar iyo waxbaa jiri jiray qofka loo ballaminayo oo markataarka uu soo fariisanayo oo dadkoo dhan oo dhegaysanayo oo sidaa ula hadli jiray ama labada qof oo xataa isa shukaansanaya ama wax xiriir ka dhexeeya had iyo goraal waxay samayn jireen ama qof oo aad ugu kalsoon yahay buu fariinta u fari jiray oo sirtiisa ay isku qarsadaan ama warqad buu intuu qoro uu ugu dhiibi jiray qof oo u xiro oo u daboolo warqadaasaa loo geyn jiray muddo dheerna inay ku qaataa laga yaabaa inuu jawaab ka soo bixiyo ama uu helo qof qofkii u geeya ma isdhihi kartaa marka laisbarbar dhigo dee xilliyadii barisamaadkii dhallinyaradii usoo waaye joogtay iyo dhallinyarada hadda marka loo eego dhanka dhaqamaha farqi ayaa udhexeeya ha taasu isweydiin male waa wax daahir oo muuqda oo qof waliba arkayo oo waaberyay oo aan sacba lagu awdi karin weeyaan haddii qorax soo baxdo cidinkiisa yirahda sacba ku qari dee calima qaran karto qorax soo baxday saasoo kale ka dhigan tahay sababaysana wacyiga iyo sabanka iyo waxa jira iyo technolojiyatan hadda adduunka ka jirta oo keentay waxyaaba badan oo dhibaato ah faa'iidooyin badanna way leedahay oo marka tii hore loo eego wax badan oo faa'iidaa bay leedahay laakiin de waad dareemi kartaa inuu qofku xawaarahu ku socon karo maadaama uu xoog soo socday iyo caqli soo socda uu yahay oo waxaba la yiri adduunka waxa ugu fudud qofka labaatan jirka ah wax kasta waa u sahlan yihiin sahlanaantaasna waxaa keenaysa marka ragga la yirahdana wuxuu maraa jaranjarooyin tobanna la dhaho baa la yiri todoba ah todobada waa toban toban sifo kastana markuu maraayo markuu toban kasta markuu maraayo wuxuu leeyahay sifo lagu yaqaan oo macruufa maaal toban jirka baa la yidhi haddii uusan qadqaadi noqon qof wax dhiba oo kadeeda haddaanu ahayn waxaa la dadkii hore ku qiyaasi jireen oo oran jireen maaha qof raganimo kusoo jirto because waxa weeyaan dadnimada ku jirta ayaa shidaysa mara control lama leh isma celin karo labaatan jir aan tala xumayna bay oran jireen dee talaxumo ayan ka iman waxa weeyaan isagana ragnimo kuma jirto bikow talaxumada waxaa keenaysa qiyaasta laga qaadanaya qofkii wixii maskaxiisa kusoo dhacu ku dhaqaaqaya isbiirka ku jira ayaa sababaya inuusan wuxuu samaynayo waxa ka dhalanaya garan dabeedna talaxuma saa ku timaado marka qofaan dee tala lahayna dee talaaba ma qaadi karo iskudaygaana keenaya talaxumada marka waad garan kartaa marka dadka da'yarta xawaaraha ku socon karaan soo dojiraan xaraga aan xaraga lahayna isna raganimo kuma jirtaa l waa xilligu rag ugu xaraga badan yahay afarta jir aan xoog lahayn isagana dadnimo xooguma soo dhalanayo konton jir aan tala lahayn oo wadanka iyo dadka iyo systemka aan go-aan ka gaari karin amase aan wax laga dugsan karinna isna konton jirkaasuna waa baaqday wax rajo male meelku halkaa marayo lixdan jir aan lix jecla ka weydana sii daa xoola dambe ma kasbanayo wuxuu haysto waanu ku mintidaa toddobaatan jir a masjidka iyo guriga dhexdiisa ka weydayna talada alla ka xooray kaasna waa lumay oo fidmad iyo ba iyo hoog iyo haydaaro iyo wax daran u taagan sida kuwa badan oo hadda shaashadda aan ku aragno ay sameeyaan oo kaleeto
waayahay maadaama aad tahay qoraa soomaaliyeed oo wax badan ka og arrimaha bulshada bal ka waran tusaale ahaan magaalada nairobi oo aan hadda joogno oo kale dhalinyarada ku nool waa side ku dhaqanka dhaqankii soomaaliyeed wiil iyo gabadhba
walaahi de koley waxay la mid yihiin dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool adduunka kale ayay kuwa kenyana ka mid yihiin kuwa nairobi jooga xaqiiqda marka laga hadlo dee saamaynta dhibaatada caalamka ka jirta oo dhan oo dhallinyaradii adduunka oo dhan oo dhibaato badan haysato kuwa soomaaliyeedna kuwaasay la mid yihiin lagamana sheekayn karo oo de kulley hadda dhallinyarada nairobi joogtaa wax san iyo waxunba waa leeyihiin oo nin waliba wadadu qaado bay ku xiran tahay laakiin waxaad arkaysaa kuwa badan oo dhaqan kale qaatay ama jeegada xirtay ama surwaalkii ka dhacayo aad leedahay wari aad u qabta mararka qaarkood waxaad arkaysaa kuwa qaabkay u nool yihiin aad oranayso bini aadankuwa ma noolaado saatane maxaa saatan kalifay duruuf kaliftay male waxaad arkaysaa kuwa burcada oo dadka mindiya la taagan wadooyinkaoo dadka furanaya yani waxa weeyaan waxyaaba kala waxaad arkaysaa haddana sidaas oo ta kuwa overside ku ah oo jaamacadaha u kalahayo wax baranayo oo dhisan oo sida bini aadanka u shaqaynayo aad la yaabayso iyo kuwa xaafidiin oo qur-aanka xafidayo oo aad oranayso kuwa kan adduunkaba iyagoo kale kuma noolo marka laakiin aqlabiyadda marka la eego sida ay xaaladdu tahay kuwa badan oo fiicanna waa jiraan aqlabiyad badan oo xumina waa jirtaayoo dhaqankiina ka luntay sistamkiina ka luntay dhinacna aan jirin maxay tahay marka marka ayadaa kuwa ka tegay dhaqanka maxay ahayd inay ku dhaqmaan oo dhaqankii sidee ayay ahayd inay u wajahaan waxay ahayd de sida kuwa kaleeto oo iyaga kasoo horjeeda oo jaamacadahana u kalahayo iskuulaadka u kalahayo wax baranayo habeenay maalin soo jeeda oo stiil la imanayo horumar oo bulshooyinka kaleeto iyo sistamka adduunku uu horumarka u samaynayo la jaan qaadaya siday u dhaqmayaan inay ku dhaqmaan bay ahayd taas kuwaasuba meel bay kula nool yihiin haddana waxa weeyaan qofku meeshuu maro unbay ku xiran tahay iyo dariiqu qaado waalidkuna kolley saamayn buu ku yeelanaya qayb buu ka yahay inuu ilmuhu wado khaldan qaado waayahay ka waran dhanka ku dhaqankii hidihii iyo dhaqankii iyo heesihii iyo adeegyadii asaasiga ah ee dhaqanka soomaalida oo kale sidee ayay u haystaan wallaahi de markaad eegto horta inaga dhaqankeena iyo heesaha xataa aynu isticmaalno oo dadkii hore isticmaali jiray way ka bedelnayen qaabka loo isticmaalo waxay ahaayeen heesa iyo gabayo murti badan xambaarsan muusig iyo dig iyo dam iyo isruux iyo qaawanaanna aan lahayn laakiin ku salaysan wacyiga markaa jira iyadoo laisku hoga tusaalaynayo oo dadku isku hoga talasalayn wax muuqda ama wax la filayo oo dadka maasajahaan loogu gaarsiinayo wacyiga baa loo isticmaali jiray murti bayna lahaayeen erey kastoo qof ka soo baxaa murti buu ku salaysnaa qofkuna qiimuu ku lahaayo waa lagu tixgelin jiray waa qofkii abwaanka ahaa ama heesaaga ahaa oo wax laga dhexlaayay buu ahaa taariikhdeeni horena inta laga hayo wixii hees iyo gabay lagu qabtay unbabaa la hayaa ee wixii hadal ahaa meesha waa ka baxayo ficil waayo wax qormaya ma ahayn laakiin waxa kaloo dhamme wax raasumaal leh oo dadku ay tirinayaan oo qof waliba xafidayo oo hadhow muddo mid ka dhexlaaya buu ahaa oo marka wax lasoo qaadanayo waxyaa waqtiyadii horeo dhamme reference waxaa noo ahaayo aan marjac noo ahayd in la yidhahdo hebel maxaa laga yiri maxaa gabay laga yiri maxaa mahmah laga yiri maxaa hees oo ah oo laga yiri waxaasaa waxay u yihiin marka sal marka kuwaas iyo kuwa kanu de wax lasu barbardhigi karo maaha de qof baa meel soo taagayo intuu isqaawiyo weliba baa wuxuu la muuqanayaa misena wuxuu ku hadlayaa wax hadal caadiya oo sheeko ah oo muusig lagu qariyey unbaa meesha ka jira maahane xigmadi ma taal xigmad la-aantana waxa keenaysa dee kolleyba qaabka loo nool yahay baa keenaysa kuma qaab xigmadi ka iman kartaba lama no- looma noolo dadka heesa iyo kuwa kaleeto oo maansada tirinaya iyo kuwa eh, bulshada eh, aad moodayso inuu eh, wanaag wadaan wanaag ma wadaan wanaaggu wuxuu ku jiraa erey xigmadaysan oo aan waxba ku dahsoonayn dadkii hore qo- labada qof markay isdooranayaan waxay isku dooran jireen sifooyin waa la ishaybin jiray ninku wuxuu haybin jiray gabar magac leh sharaf leh hooyo leh buu haybin jiray oo raggii hore waxay ohan jireen gabadh lama guursaday hooyadeedaa la guursadaa because macnuhu muxuu yahay naagtu shandhalka hooyadeeday noqotaa waxay hooyada tahay hadday baaliraqas ahayd oo dambaska iyan ka kici jirin oo- oo iyan eh, areeba ahayd iyana areebay noqonaysaa shandhalka marka shandooda isku xigta dhasho marka hooyada fiican gabadhay dhashaa kuliyad fiican bay ka soo baxday oo hooyo gabar fiican bay ahaan jirtay oo waa tan eh, eh, eh, geela waxaa loogu heesaa shandhalkaaga iyo shandhalka haween midna sharaf ma leh shandhalkaaguna shan ma qadi karo shandhalka haweenna shay kastuu qabo shir ma tegi karo bay ahayd because waxaa keenaya maradii mid waa kaga kaadshaya mid waa ka haraya mid waa nin cadila dacladay haystaan shay kastay qaadato iyagaa wasakhaynaya naagta fiicanayse waxay leedahay qaab ay uga badbaado waxaasoo dhan oo hooyada fiican soo tarbiyadayso oo naagta gaarida ay dhasho marka gabdhaha waa loo waa la haybin jiray magac baa lagu dooni jiray hooyaa lagu dooni jiray aab baa lagu raadin jiray system iyo iyo meelay kasoo jeedo iyo sitiladeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeedana waa lagu raadin jiray muddaa loo waqti loo lumin jiray hanti baa laga bixin jiray loo huri jiray markaas si sahlana laguma furi jirin kumana ay tegi jirin iyaduna naag iska soo boodo oo dee ridda ka boodo markaa ma ahan jirin hadday nin hashoodu xoogay qabsan jirto meelna lama dhaqaaqi jirin ninkeeda iyo arigeeda iyo systemkeeda iyo beer hadday yihiin waxay leeyihiin bay ku yotooyi jirtay wayna ka adkayday marka ninku maqan yahayna waxay ahayd qof aan ninka la tabin oo be- metesha booskii reerka oo dhan labada reer oo isguursadana u dhaxayso oo w- eh, safiira oo qolo walbaba qoladay ka dhalatay iyo qolada ay u dhaxdo labada dhexdooday joogtaa labadooday u dhaxaysaa Ee, waxay kaloo lahaayeen sharaf kaleeto oo magaha lagu bixiyo lagu wax lagu bogsiiyo bay lahaayeen marka lama soo koobi karo laakiin hadda dee sida muuqata waa waa- waa casarkiina aan isbaranno cishihiina aan isguursanno subaxdiina aan kala tagno marka saasaan kusoo koobaya insha allah biidnillaahi kariim haddana maca salaama insha allah waaya kaasi waxa uu ahaa injineer cabdifitaax cabdulaahi muuse oo ah qoraa soomaaliyeed wax badan usoo joogay dhaqankii soomaalida waxa uu igala qaybgelaya barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah nabadgelyo
waa xaggaa ka habtana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan ah, heestan uu ku luqanayo maxamed bike
unkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye adduunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye goyna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo marudhan lahaa goyna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo marudhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaa imbagay markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ayo bagay dana kamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kamayeed baxee sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigoo cawa haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada hadaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo baayuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen oniyo baayuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen asqiyo aan taloo lahay ayuu rugadan in baday markuuse aadmi galay asqiyo aan taloo lahay ayuu ayurugadan in baday
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi inoogu luuqeynaya fanaanka maxamed siciid b k oo aad ku dhegaysaneyseen idaacadda duhurnimo ee v o a washington haatanna aynu jillicno dhinaca iyo weliba ciyaarihii iyo sboortiskii waa kan nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeennan duhurnimo horyaalka ingiriiska ee premier leaga ee xilli ciyaareedkan ayaa caawa fiidkii si rasmi ah daaha looga rogi doonaa ciyaarta ugu horreysa ee sannadkan ayaa waxaa lagu furi doonaa kooxaha arsenal iyo lester city waxaana ay ka dhici doontaa garoonka emirates stadium ee magaalada london laacibiinta cusub ee arsenaal ee kale ah alexander lakasete iyo siciid kolasinaj ayaa laga yaabaa inay saftaan kulankoodii ugu horreeyey ee horyaalka ingiriiska laakiin waxaanan ciyaari karin weeraryahan alexi sanjes oo xanuunsan iyo ciyaaryahan looqeen koselni oo ganaaxan dhinaca lester waxaa dhaawac uga maqnaan doona laacibinteeda qadka dhexe ee kale ah dani drink water iyo vicenti ibora weeraryahanka dhowaan kaga soo biiray kooxda manchester city kaleji hanako ayaa lagu wadaa inuu caawa ka mid noqdo xidigaha u safan doona lester waxaa weerarka kula lamaanan doona ciyaaryahan riyaad mahares oo ay suurtagal tahay inuu maalmaha soo socda uu ku biiro kooxda roma ee dalka talyaaniga ciyaaraha kale ee horyaalka ingiriiska ee toddobaadkan waxay dhici doonaan sabtida birito ah kooxuhuna waxay isu arki doonaan sidan watford ayaa wajahaysa liverpool kooxda horyaalka difaacanaysa ee chelsea ayaa soo dhoweyn doonta banley crystal balace ayaa fooda daraysa kooxda harrisfield town everton waxay gurigeeda ku soo dhoweynaysaa stoke city swansea city ayaa booqan doonta kooxda southampton ciyaaraha kalena west bromwich albion ayaa la ballansan kooxda bournemouth manchester city oo xagaagan keentay laacibiin qaali ah ayaa waxa ay booqan doontaa garoonka kooxda horyaalka ku cusub ee brighton and hove albion dhinaca horyaalka liigwanka faransiiska laba kulan ayaa dhici doona caawa kooxda niis waxay la ciyaaraysaa taqoys liyoonna waxa ay booqan doontaa qenna ugu dambayntiina dhinaca kala iibsiga haddii aan aadno kooxda brushia dodmond ayaa diiday dalab ay kooxda barcelona u dirtay oo ay kaga doonayso ciyaaryahanka garabka uga ciyaara una dhashay dalka faransiiska cusmaane dembele ciyaaryahankan ayay barcelona ku doonaysaa lacag ku dhow ilaa iyo boqol milyan oo yuuro bayaan ka soo baxay kooxda brushi dodmond oo ah koox jarmal ah ayaa lagu sheegay in dalabka barcelona uusan qancinin naadiga kooxda ayaa sidoo kale ganaax dul dhigtay ciyaaryahanka maadaama uu shalay ka maqnaa tababarka kooxda bruce iyo dortmund dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay oo dhegaystayaal inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha gabagabadii idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantaynu kusii siqaynaaye haatanna haddaynu dib u jelnayno dhinacii kaalmaha heesaha waa heestii magurin iyo weliba xasan aadan samatar
Jaliyo, jaliyo, jaliyo goortuu helay aniga shaqan igale ma guurin mana kaa kakiinay ma guurin mana kaa kakiinay ma guurin taniyo taniyo taniyo goortuu helay aniga shaqan igale ma guurin managaa kixiiney ma guurin managaa kixiiney ma guurin wuu sii gobol qaadayaa kuwalba oo igu bata wuu sii gobol qaadayaa kuwalba oo igu bata kalgacalaan gabow lahay xusuusan iga goray guudkayga lagu guntiyey qalbigan geedkiiga baxay qalbigan geedkiiga baxay mutaan ka waraabiyaa Utan Kawarabiya. Utan Kawarabiya. Utan Kawarabiya. taniyo taniyo taniyo goortuu helay aniga iyaan tisaday ma gooyin mana gaabinine ma gooyin mana gaabinine ma gooyin taniyo taniyo taniyo goortuu helay aniga iyaan tisaday magooyin mana gaabinine magooyin mana gaabinine magooyin wuu sii gobol qaadayaa qalbiga wuu igu hayaa wuu sii gobol qaadayaa qalbiga wuu igu hayaa garasho aan halmaan lahay taniyo goortuu helay magurin mana gaaban xasan aadan samatar ayaa heestaasi ku luqaynayay iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeeni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada ay wadajirkeeda kugu soo jeedinaynayeen cabdixakiim maxamuud sharwac ayaan oga ibraahim xasan daadurey intaan markale kulmi doona nabadgelyo
geedkiiga baxay kutaan ka waraabiya kutaan ka waraabiya kutaan ka waraabiya weyn